waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
kadib markii labayo tobankii bishan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in gebi ahaanba la baabi'iyey heshiisyadii iyo is-afgaradkii soomaaliya ee la gashay ee kala dhexeeyey dowladda istoga imaaraadka carabta ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu jeediyey khudbad xasaasi ah oo uu kaga hadlay go'aanadii ugu dambeeyey ee ay dowladdu qaadatay gaar ahaan cayrintii imaaraadka carabta iyo aqoonsiga israa'il ee somalilan isagoona diray hanjabaad ku aadan xaaladaha soo kordhay ugu horrayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si qoto dheer waxa uu uga hadlay go-aanka masiiriga ah ee ay dowladdu ka qaadatay istoga imaaraadka carabta waxaana uu sheegay in go-aankani ay ku saleeyeen ilaalinta madax bannaanida dalka isagoona soo hadal qaaday aqoonsiga dowladda israa'il ee somalilan waxaana uu tilmaamay in si adag ay u diiday dunida islamarkaana ay garab istaag u muujisay soomaaliya maanta waxaan mar kale idiinsoo hor istaagay inaan ka hadlo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iyo tallaabooyinka dowladdu ay qaaday ee ku aadan difaaca wadajirka midnimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya tan iyo markii kayaanka israa'iil ee xoogga ku haysta dhulka reer falastiin uu ku dhawaaqay go-aankii qariska tuurka ahaa ee uu qeyb ka mid ah gobollada dalkeenna ay yidhaahdeen dowlad gaar ah ayaan u aqoonsanayna waxaan qaadanay tallaabooyin kala duwan oo la xiriira difaaca midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaan xiriiro la samaynay dalalka caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ee aan annagu xubnaha ka nahay si aan taageero ugu helno qadiyadeenna xaqa ah ee ka difaacidda qarankeenna xadgudubka qaawan ee netanyahu alla mahadii dhammaan tallaabooyinkii aan qaadnay waxay ahaayeen kuwo guuleed waxaana suurto gashay in dunida ay si isku mid ah iyadoo isticmaalaysa ereyada ugu adag weliba ku diiday iskudayga israa'iil ee kala qaybinta dalka soomaaliya sidoo kale waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadanno go'aanno taabanaya heshiisyadii nagala dhexeeyey dalalka qaarkood oo aan u aragnay in aysan u adeegayn midnimada dalka dadka iyo dowladnimada soomaaliya sida aad ka warqabtaan shalay oo ay taariikhdu ahayd labaiyo tobankii januari laba kun labaatan iyo lix golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa go'aamiyey in la buriyo dhammaan heshiisyadii dowladda federaalk soomaaliya la gashay dowladda isutagga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan kuwa quseeya kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo difaaca labageesoodka ah ee ku xusan go-aanka golaha wasiirada ka soo baxay shalay madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in soomaaliya ay xiriir wanaagsan la lahayd waddanka istoga imaaraadka carabta hase yeeshee nasiib daro dowladda imaaraadku aysan soomaaliya ula dhaqmin sidii dowlad mid ah oo madax bannaan taasina ay sababtay in dowladdu ay qaadatay tallaabooyinka ay xukuumadda federaalk soomaaliya ku shaacisay in heshiisyadaasi la baabi'iyey waxaa hubaal ah in dad badan isweydiinayaan maxaa keenay in dowladdu buriso heshiisyadaas ay kula jirtay dowladda isutagga imaaraadka carabta waxaan rabaa in aan dadka soomaaliyeed u caddeeyo in dowladda imaaraadka carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeenna aan u galnay si niyad samaan ah oo qalbi furnaan ah nasiib darro dowladda isutagga imaaraadka noolama dhaqmin sidii dowlad mid ah oo madax bannaan intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dowladda imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal oo madax bannaan mas-uul ah ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeenna ayagoo ku kacaya arrimo aanay mararka qaarkood ka warhayn dowladda federaalk ee soomaaliya kana dhex fulaya soomaaliya gudaheeda kuwaas oo xadgudubna ku ahaa haybadda iyo qarannimada dalkeenna ka baaraandegid dheer iyo qiimayn badan kadib waxaa qasab noqotay in aan qaadanno go'aanadii shalay soo baxay ee lagu baabi'iyey heshiisyadii nagala dhexeeyey dowladda imaaraadka carabta go'aanadani waa kuwo ku salaysan difaaca danaha qaranka madax bannaanida dalkeenna iyo dhowrista midnimadeenna dhuleed kadib markii ay noo caddaatay in sii socoshada heshiisyadaas iyo iskaashiyada nagala dhexeeyay dowladda imaaraadka carabta ay khatar ku yihiin qarannimadeenna iyo qaranka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ugu dambayntii sheegay in dowladdu ay mas-uuliyad iska saarayso in shacabka soomaaliyeed ay helaan madax bannaani dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyagoona kalsooni ku qaba dalkoodii qaniga ah iyo dowladdoodii waxaana uu ku hanjabay in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo lagu difaacayo qarannimada soomaaliya sida uu yidhi dowladda federaalka ee soomaaliya waxay xiriir wanaagsan oo ku salaysan sinaan isqadarin walaalnimo saaxiibtinimo iyo wax wada qabsi la leedahay dhammaan dalalka caalamka laakiin marka ay noo caddaato in hesiisyada qaarkood culays ku yihiin danaha qarankeenna waxaa waajib nagu ah in aan tallaabo qaadno sida shalayba dhacday walaalaha soomaaliyeedow waxaan rabaa muwaadiniinta soomaaliyeed inaan u caddeeyo go'aanka dowladda inaan marnaba loola jeedin in dadkeenna dhibaato ka soo gaarto sidaa daraaddeed dowladdu waxay mas-uuliyad weyn iska saaraysaa in wax kasta oo taabanaya nolosha dadka soomaaliyeed ay ilaalinayso oo weliba horu marinayso waxaan mas-uuliyad buuxda iska saari doonnaa sidii dadku u dareemi lahaayeen xurriyad iyo madax bannaani dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayagoo kalsooni buuxda ku qaba dalkooda khaniga ah iyo dowladdooda daacadda ah walaalayaal mar kale waxaan muwaadiniinta soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan uga mahad celinayaa dareenkooda daljacaylka leh iyo isku duubnida ay uga horjeedaan xadgudubka israa'iil iyo saaciidayaashaba waxaan leeyahay sii wada dadaalkiinna iyo difaaca dalkiinna annaguna waxaan xoog xigmad iyo xoole wixii aan haysanno ama aan heli karno isugu geynaynaa in aan xaqiijinno midnimada dalkeenna iyo dadkeenna dowladda federaalk soomaaliya waxay qaadi doontaa tallaabooyin kala duwan oo la xidhiira difaaca qarannimadeenna mana jirto cid looga haybaysanayo arrinta difaaca iyo midnimada qaranka mar kale waxaan ku celinayaa uun cod dheer ku leennahay soomaaliya soomaali baa leh hase yeeshee go-aanka xukuumadda federaalk soomaaliya ay ku shaacisay in gebi ahaanba lagu baabi'iyey heshiisyadii istagga imaaraadka carabta ay la gashay dowladda federaalk ee soomaaliya kaa oo xooggiisa quseeyo dekedaha berbera boosaaso iyo kismaayo ayaa maamulada dalka iyo sidoo kale somalilan arrintaasi ka hor yimaadeen iyagoona sheegay inaanay qusaynin xukuumadda somalilan ayaa si adag uga hortimid go-aankaasi ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya kaasi oo lagu baabi'iyey dhammaanba heshiiskii imaaraadka carabta ay la galeen soomaaliya somalilan ayaa ku dooday inaysan hoos tegin soomaaliya islamarkaana uusan go-aankaasi ka fuli doonin berbera halka oo iminka shirkadda imaaraadku ay leedahay ee d b wall ay gacanta ku hayso wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda la magac baxday somalilan qatar xuseen cabdi oo ka hadlay go-aankaasi golaha wasiirada ee ka dhanka imaaraadka carabta waxa uu ku tilmaamay riyo maalmeed aan suurtoobi doonin isagoona xusay in imaaraadku uu yahay saaxiib weyn oo ay leedahay somalilan dhanka dowlad goboleedka jubbaland oo iyaguna saameyn ku yeelan kara go-aankani ay dowladda federaalk soomaaliya heshiiskii kala laabatay imaaraadka carabta ayaa waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen in gebi ahaanba arrintaasi ay ku diidan yihiin war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa lagu sheegay in go-aanka dowladda federaalk uu yahay mid waxba kama jiraan ihi marka loo eego deegaanada jubbaland iyaguna ku adkaystay in heshiisyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan kuwa quseeya dekeda kismaayo ay yihiin kuwa sidiisii u shaqayn doonaa jubbaland waxay cuskatay qodobka siddeed iyo toddobaatanaad ee dastuurkeedii farqadihiisii afraad shanaad iyo lixaad kuwa oo maamulka siinaya awoodda iskaashiga ganacsiga maalgashiga iyo bixinta ruksadaha lagu horumarinayo kaabayaasha kala duwan siday yidhaahdeen dhanka dowlad goboleedka puntland ayaa sidoo kale iyaguna sheegay in go-aankaasi ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uusan ka shaqayn doonin deegaanada puntland war-saxaafadeed ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka boqol labiyo afartanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah uu dhigayo mas-uuliyad wadaag ah oo ku saabsan amniga ilaalinta xuduudaha iyo habraacyada heshiisyada amniga taas oo sida ay sheegtay ka dhigaysa in go-aanka keliteliska ahi ee federaalku ay qaateen uusan sharciyad buuxda yeelan sida ay yidhaahdeen puntland ayaa sidoo kale tilmaantay in waxba kama jiraan uu yahay go-aankaasi ka soo baxay golaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee lagu buriyey heshiiskii mashruuca horumarinta dekeda boosaaso iyo iskaashiga amni ee u dhexeeya puntland iyo imaaraadka carabta maamulka puntland ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya in muddooyinkii ugu dambeeyey ay si joogta uga shaqaynaysay siday yidhaahdeen kala geynta iyo colaad abuur iyagoona ku dooday in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu u leexday waxay ugu yeedheen qariska tuur siyaasadeed oo dalka gelinaya khilaaf iyo amni xumo baahsan siday yidhaahdeen wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho